بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون آه، saakay mujaahidiintu waxay kula kalleen murtadiin deganayd beesha la yidhaahdo raacoy ama ilbaq ee duleedka degmada balcad shabeellada dhexe weerar cagmarin ah ilaahay fadligii halkaas waxaa cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii diinla dirirka ahay ee ay soo tababareen ciidanka xabashida etoobiya ee loo egmaday in ay baabi'iyaan ayaga iyo kuwa madaxda u ah ummadda soomaaliyeed ee sidaa ka warqabto ciidankan etoobiya lagu soo tababaray waxayna u joogeen meesha dana etoobiya leedahay iyo inay ummadda gacmaha u qabtaan etoobiyaanka meesha nimankii madaxda u ahay ay maanta ankara u joogaan inay badda soomaaliya siiyaan etoobiya u saxeexaan marka waxay ahaayeen gacmo gaaro oo ummadda u muslimiinta lagu cadaabayey ilaahay fadligii gacmahaas waa la jaray waxaana isleeyahay dadkii ay dhibaateeyeen ee soomaaliyeed oo isugu jiray dad deegaan xamar ka ah iyo dad waddooyinka mara oo ay isbaaro u dhiganayeen iyo gabdhaha ay kufsanayeen iyo ummadda ilaahay diinta ka hortaagnaayeen waxaan si gaara aan uga xusayaa dadkay dhibka ku hayeen dadkan waa dadkii ku kallahay dadkii deganaay muqdisho ee iyagoo aamin ah iyaga iyo ilmahoodii habeen sagaal saac ku duulay ee baabi'iyey ee ilmadu qubanayso ay bannaanka yaalaan cadceedda ee dhulkoodii iyo guryahoodii maanta la beecsanayo ee la leeyahay waxaa iska lahayd dowlad iyo dhul caamahay ahayd meesha xalane oo iyaduna ahayd dhul caama ay degan yihiin cadowgii soomaaliyeed ee dadkan meeshan laga rarayo walaalahood iyo wiilashoodii iyo adeeradooda iyo siyaasiyiintooda ay soomaaliya ka rareen ee sagaashan iyo saddexdii marka waxaan ognahay ku talagal ciidankan waxaa loosoo tababartay in ummadda soomaaliyeed si guud la rabo in lagu baabi'iyo waana wax muuqda annagu haddaan nahay shabaabul mujaahidiinna ummaddan wakiil ka nahay ummaddan u dagaalanaa qorigaanno iyo risaasta aan haysanno ummadda ayay u heelisaa iyo dadka mustadaafiinta ah maxay ahaayeen askarta ay ciidamadiina ku weerareen deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad Ee, horta ilbaq waxay ahayd meel is- ee, xaram u ahayd nimankii saliibiyiinta ahay ee burundi ee, muddo laba iyo toban sano ah halkaasoo aan laba iyo tobankaa sano leylan wanahaaran axbad ku wadnay ayna marka xaqiiqsadeen laba iyo toban sano kadib in dalkan soomaaliya uu dad leeyahay ay isagana horaaleen ee, laba bilood ka hor meeshii markii la xoreeyey ayaa waxaa yimiday niman la yidhaahdo koobi amxaaro nimankii la dhihi jiray ayaa yimiday etoobiya laga keenay si ay muhiimadda ahayd in shareecada lala diriro ummaddana la dhibaateeyey ay sii wadaan Ee, waxaa la yaab leh marka waxay ahaayeen sida loogyahay dabadhilif aa la yidhahdaa ama ee, sayin gaalaa la yidhahdaa marka neef dhintay dabadiisu inay wax qabato suuragal maaha nimanka ay dabada u ahayeenaa dhintay marka sida sayno ku qaban karto ay wadanku u noolaan karto waa wax maxquul aan ahayn marka insha allahu tabaaraka watacaala nimankaas haddaad i weydiiso ciday ahaayeen waxay ahaayeen koobi amxaro waana la baabiyey waan gartay maxaad nooga sheegi kartaa natiijada dagaalkaas ama khasaaraha ka dhashay inta aan ka warqabno toddoba iyo labaatan baktiya bartiyaa la dhigay gaadiidna waa qaarna waa laga gubay qaarna waa laga qaniimaystay hub iyo saanadna waa laga qaatay insha allahu tabaaraka watacaala marka ay soo gurmaday is yidhaahdeenna dhulka ayaa waxaa loo dhigay eh, miinayun barakaysan halkaasna waxaa ku baaba'ay kuwii gurmadkaahay marka ilaahay fadligii waxa weeye waxaa ka dhacay wax ilaahay looga mahadiyo anna isleeyahay dadkii ay dhibaateeyeen maanta waa ku faraxsan yihiin sida mujaahidiintu u faraxsan yihiin waxaan kula soo gebagabaynayaa waraysigan sida aad og tihiin dadka soomaaliyeed waa lagu soo duulay wax saaka loo hambay rabana ma jiraan Eh, waxaana u tashaday dad aan damiir lahayn oo aan wax taariikha iyo wax asala midna aan ka fikirayn ilaahay diintiisina gatay waxaan dadka soomaaliyeed leeyahay horta sideedaba inaad ilaahay sharcigiisa ku dhaqantaan ood u halgantaan waxaan ahayn oo aad saakay eh, ku noolaan kartaan ma jiraan ilaahayna wuxuu liidin leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican kitaabka ilaahay qabsada kulligiin walaa tafaraquu wax kale oo waxda kaga imaanayaan iyo shiraa marhablo lagu qabtay iyo turkiya la soo wadaa iyo etoobiya la keenay iyo badaa lagu dhiibay iyo waa wax ummadda soomaaliyeed guuda ku ah marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed in ay tashadaan ilaahay kitaabkiisana ay qabsadaan dadka xamar jooga haddii ay gacmaha isi saartaan waa nabadgelysiin islahayna soomaali meesha dhibaatada ugu weyn oo ay saaka ka jirto waa walaayada- waa banaadir weeye dhibaatada ugu weyn dadka ay ku habsatay sida la ogyahay meel ay ka jirta dhibaatada ka jirtaa uma jirto waxa ka dhacayna amxaarade soo duusha laba kun iyo lixda xataa ma samayn inay inta gurya iyo ilmo u dhacaan naaga hurdaaya baldoos la marsiiyo tii qofkii ka hadasha qofkii ka hadasho tiraahdo waa saasaana la yeelana xabsi la dhigo wax xataa etoobiya ay samaysay ma aha arrintaas marka waxa weeye aargudkeedii weeye saaka waxa meesha ka dhacay waxaan leeyahay intaan kulanahay haddala kaashado insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaana idin leeyahay bishaaraysta dadka muqdisho jooga waxaad ogtihiin markaa sharciga ilaahay ku dhaqmi jirteen nabadda xamar ka dhacday midowgii maxaakimti xarakatu shabaab maamulkeedii wixii ka dhacay wixii nabad ka dhacay waa loogiya nabadaasna adika iyo wiilashiinaa dhaliyey oo iskaashaday haddana nabadi kama sokaysa in kitaabka ilaahay la qaato ninka ku riyoonaya dowla federaala iyo gaala nidaamkeeda inta la qaataa lagu faa'iidayo gaala iyadaa kala tagtay federaal hadduu waxtaraya etoobiyan is baabi'iseen maraykanan is dhaceen idan marka waxaas waxba ka socon maayaan waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed insha allahu tabaaraka wa tacaala hantidii waa ogtihiin dhulkii canug ooyaaya iyo islaan umulaha laga bixiyey markaasaa dad laga gatay bal u fiirso dadkii laga gatay waxaan leeyahan uga digaa war waxa iska gelin meeshaan haddaad wax iska geliso ninka xaqa u lahaa ayaa geli doona insha allahu tabaaraka wa tacaala ninka ducay kara ha soo duceeyo ninka ka qayb qaadan kara ha ka qayb qaato dantiina annagu dan khaas ah. xarakatu shabaab mujaahid siyaasadeedu waa difaaca ummadda iyo badqabta ummadda iyo diinta ilaahay in ilaahay raalli naga noqdo annaguna aan raalli iska noqon marka sideedaba qof kastana raalli ma noqon karto ilaa cadaalad la helo marka insha allahu tabaaraka wataala dadka soomaalida waxaan leeyahay war kitaabkiina qabsada hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu